qiimaha dahabka ayaa kor u kacay shalay oo isniin ahayd iyadoo dhanka kale la dareemayo hoosudhac hoogan oo ku yimid lacagta doolarka maalgashadayaasha dahabka ayaana sugaya faahfaahin dheeraad oo ku saabsan xiriirka ganacsi ee maraykanka iyo shiinaha oo ay weheliyaan kulanka siyaasadda lacagta ee keydka federaalka maraykanka ee la qorsheynayo in la qabto dhammaadka toddobaadkan dahabka xaaliga ayaa kor u kacay boqolkiiba zero bonty five kaasoo qiimo ahaan gaaraya in ka badan saddex kun laba boqol iyo konton dollar halkii uqiyo halka dahabka mustaqbalka ee maraykankuna uu sare u kacay boqolkiiba zero bonty seven kaasoo qiimo ahaan isna gaaraya in ka badan saddex kun laba boqol iyo lixdan dollar halkii uqiyo dhanka kale doolarka ayaa laga dareemaya hoosu dhac gaaraya boqolkiiba zero bonty tree marka loo eego lacagaha kale ee waaweyn arrintan ayaana dhiirigelin dheeriya siinaysa maalgashadayaasha dahabka ee haysta lacagaha kale sida lacagta yurowga ama tan ingiriiska tim weter oo falanqiyo sare oo ka shaqeeya suuqa ganacsi ee magaciisa loo soo gaabiyo k c m tradin ayaa yidhi doolarka maraykanku waxa u muuqdaa mid sii daciifaya ka hor kulanka kaydka federaalka ee la qorsheynayo in la qabto isbuucan kaasoo u ogolaanaya dahabka inuu yeesho qiimo xadidan waxa uu intaasi ku daray inay dhici karto in qiimaha dahabka uu kor u sii kaco ilaa uu ka gaaro saddex kun saddex boqol iyo konton dollar halkii ouqiyo kahor inta uusan dhicin kulankan heshiis kasta oo ka soo baxa go'aanada lagu gaarayo shirka kaydka federaalka ee maraykanka oo ay ka mid tahay khudbadaha ay jeedinayaan mas-uuliyiinta shirkaasi ayaa sababi karta isbeddel cusub oo ku yimaada dhanka ganacsiga kaasoo go'aaminaya mustaqbalka siyaasadda lacagta maraykanka ee haatan wajahaysa hoosudhaca ganacsatada ayaa waqti xaadirkani odorosaya in lacagaha dulsaarka a la dhimo sanadkan ilaa qadar gaaraya boqolkiiba siddeetan laga bilaabo bishan julaayo kadib warbixin ka soo baxday waaxda shaqada ee maraykanka jimcihii lasoo dhaafay taasoo muujinaysa inay samayn doonaan shaqa abuur ka sareeya kii la filayey bishii abriil ee lasoo dhaafay dahabka aan soo bixin ayaa ah xayndaab ka dhan ah hubin la-aanta iyo sicir bararka caalamiga ah kaasoo jebiga sicirada gelin kara faa'iidooyin dulsaar ah oo hooseeya dhankiisa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan casili doonin ninka lagu magacaabo jerome bowel oo ah guddoomiyaha kaydka federaalka ee dalkaasi ka hor inta uusan dhammaanin muddaxileedkiisa oo ku eg mey ka isagoo xusay inuu arrintaasi ugu gol leeyahay dib u cusboonaysiinta baaqiisii ahaa in la yareeyo heerka dulsaarka trump ayaana axaddii tibaaxay in maraykanku uu la kulmi doono waddamo dhowr ah oo uu ku jiro shiinaha si uu u galo hadallo heshiisyo ganacsi isagoona xusay in sababta ay mudnaanta koowaad u saareen shiinaha ay tahay waxa uu ku tilmaamay xaqiijinta heshiis ganacsi oo cadaalad ah suuqyada shiinaha ayaa xirnaa laga soo bilaabo kowda bishan mey ilaa shanteedii oo ku ekayd maalintii shalay waxayna maalmahaasi xuseeyeen mid ka mid ah ciidahooda baadilka iyadoo la filayo inay ganacsigooda dib u bilaabi doonaan maanta oo talaado ah sidoo kale sicirka fidada ayaa kor u kacay boqolkiiba zero bonty five kaasoo gaaray in soddon iyo laba dhibic toban iyo afar doolar lagu kala iibsado halkii uqiyo halka macadinta balaatinta ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba zero bonty two kaasoo gaaraya ilaa sagaal boqol konton iyo toddoba dhibic toddobaatan iyo toddoba dollar iyadoo taasi cagsigeeda ay macdanta baladyoomta kor u kacday nisbo dhan boqolkiiba zero bonty two taasi oo gaartay ilaa sagaal boqol konton iyo shan dhibic labaatan iyo siddeed dollar